wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aad toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan maraykanka iyo hawsha ay kusoo kordhisay waalidiinta soomaalida waxaa toddobaadkan inta badan gobolada dalkan maraykanka ka bilowday waxbarashada lagu qaadanayo dhinaca khadka internetka ee loo yaqaano distance learning maadaama iskuuladii la xiray si loo xakameeyo faafitaanka xanuunka coronavirus hanaankan waxbarasho ayaa ah mid ku cusub waalidiinta iyo caruurta yaryar muxuu haddaba hanaankani waxbarasho ee guryaha lagu qaadanayo uga dhigan yahay waalidiinta soomaalida waxaan su-aashaasi weydiiyey siyaad maxamuud cali oo ka mid ah guddiga maamulaha iskuullada dadweynaha ee magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka guud ahaan waa nadaam cusub weeye runtii oo aan waalidiintu iyo macalimiintu iyo maamulku midna aanu markii hore ku talagelin si ay keentay duruufta xanuunkan laga baqayo coronaviruska marka runtii caqabad buu ku keenay dhinac walba laakiin soomaalida keliya maaha dadka xitaa soomaalida aan ahayn mar kasta waxay kala kulmeen carqabado waxaa usi dheer dadyowga ay ka mid yihiin soomaalidu guryahooda lagaga hadlo luuqado kale inaan waalidiinta qaar aan u sahlaneyn inay luuqada ingiriiska si fiican u yaqaanaan iyo teknolojiyada la adeegsanayo runtii oo kala duwan marka caqabado waa jiraan fursadana waa jiraan runtii oo waa cilmi cusub oo la baranayo waalidka qudhiisa waxay u tahay fursad cilmihiina inuu guulaystaa muhiima oo waxbarashadiisii uu ku qaato guriga ku qaato inta maaragtay lagu jiro xaaladan ah dandowga ama gurijoogka ee la yiri maaragtay iskuullada laga iman karo si carruurta soomaalida ah ay ugu fududaato islamarkaana ay ugu guulaystaan waxbarashada loo raray guryaha maxaa looga baahan yahay waalidiinta soomaalida ah waa kan mar kale siyaad cali waalidiinta waxyaabaha la gudbo waxaa ka mid a kow inay fahmaan inay mas-uuliyaddii hadda waxbarista carruurta qayb lixaadna ay ku leeyihiin waxaa muhiimna inay carruurta u diyaariyaan jawi degan oo waxbarasho waxaa muhiima inay carruurta ku kormeeraan inay casharadii laga rabay inay qaataan waxaa muhiima inay xiriir joogto ah la sameeyaan macalinka iyo iskuulka oo marba wixii caqabada soo kordha ama waxa ay su-aal uga baahan yihiin ay la socdaan waxaa muhiima inay jadwalka carruurta waxbarashada ay la socdaan waxaa kaloo muhiima inay waxbarashadu leedahay bardiro iyo bardhamaad muddada ilmuhu dhiganayo casharada u socdaan casharada waxaa aayaduhu saamaxayaan qaarkood in la is arko oo macalinkii ardaygu is arkaan waktiyada qaarna ay qoraal iswadaarsadaan marka waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin jawi degan oo waxbarasho waktiyada carruurta wax baranayaan oo kale waa inaan laga ogolaanta carruurta guriga ka mida inay mid halkan keekii ka shido halka qor ka baxayo halkan qaylo ay ka baxayso marka waxaasoo dhan waxaa rabaa in la kantroolo oo muddadaa waxbarashada socoto ay qoysku ay qorshahooda ku darsadaan in wada shaqayn joogtaa laga dhigasho macalimiinta lana hubiyo in ardaygu uu helay agabkii u dhamaa sida haddee combyuterkii inuu helo oo ay ugu ku jiraan maaragtay brogramyadii loogu talagalay inay carruurta wax ku barto siduu siyaad cali ka dhawaajiyey waa in gurigii uu noqdaa iskuul oo kale oo ay carruurtu helaan goob degan oo aan shanqar lahayn oo ay ku qaataan casharada intuu iskuulku socdo cabdirasaaq aadan barre waa aabba degan waqooyiga gobolka kentucky ee dalkan maraykanka waxa uu sheegayaa in aabanimadii ay hadda u wehliso macalinimo carruurta kulligood waxay aadaan home school waxa la yidhahda shaqadii macalinka uu qaban jiray baan hadda qabanaa subaxi markii lasoo tooso qof walba waktiguu iskuulka aadi jiray buu soo kacaa meeshii iskuulka iyo baskii uu ka aadi jiray qof walba combyuterkiisa crombook waxa lahay soo siiyaan carruurta qof walba combyuterkaasuu lasoo kala baxayaa qolkiisuu gelayaa qof walba macalinkiisiiisuu gelayaa marka waaan qof walba qolkiisa ugu galnaa shaqadii macalinka uu iskuulka ku qaban jiray baan guryaha ku qabanaa hadda waxaa jiri jirta carruurta awal iskuulka markay ku maqan yihiin oo assignmentkii ay disgareeyaan email baa naloo soo diri jiray emailkaas naloo soo diray marka waa la sugi jirnay carruurta waxaan dhigi jirnay qaladkaana samaysay assignmentkigaan maaga dhameenay kumbadadgare oo dir arrinkaan marka hadda waxay noqotay anigoo la fadhiya cunuga assignmentkiga misgareeyo baa emailkiisa soo dhacaya marka qofkii aan gelaya qofka waxaan leeyahay okay casharkan waa misgareysay inaan ku celiso waaye inaan kumbadadgareyso waaye marka waxay la mid tahay wixii iskuolka ay la aali jireen ba haddana wixii o dhan baa naloo saxawlayo guriga baan ku dhaxayna hadduu cunuga qalad sameeyo awal intuu ka imaanayaan sugi jiray laakiin hadda intiba gurigaan la joognaa qaladin hadduu dhaco diinal aniga iisoo dhacayaa jira dahabow cadow maxamed waa xaaska cabdirasaaq waxaana ay sheegaysaa in macalimiinta iyo iskuullada ay howl badan ka hayeen taas oo hadda iyaga kusoo baxsatay iskuulka horta wax badan bay naga hayeen oo naga hoyooyin haddaan nahay aba iyo hooyo haddaan nahay caabuqaan imaada dartiisa ayaana guryihii loo soo fariistay waa wax eeba keenay howl badan oo laga maqnay oo macalimiinta inoo haysay ayaa hadda kollay kada nala soo gudboonaaday inaan anaga qabano mar haddii ilmihii aroorta ay soo kacaan oo baska aan saarno oo maxay ahayd iskuulkooda aan u dirno waxaan is arki jirnay foor qaar foor baan is arki jirnay qaarna tree baan is arki jirnay kuwa collejka aadana hadda kolleyka waa dad waaweyn oo ayagaan isdaberi jiray laakiin hadda waxay dhibaato badan waalidiinta ay ku haysaa waxa weeya guryaha in ilmihii ay ugu soo xaroodaan dan macalimiinta hawshii ay qaban jireen ba hooyadii aabaha ay u taalo ilmaha qaarna waa high school bay dhigtaan qaar waxay dhigtaan elementary school qaar middle school bay dhigtaan okay sidee adiga maxay ahayd u kala xalin kartaa aabaha iyo hooyadu waa in culays badan ay isa saaraan haddaan waalidkii nahay cunugii on time in quraacdii adi aa siisid haddaan anig hooyo ahayd on time xilligii iskuolka ay ka quraacan jireen oon macalinkiisa soo galin inaad quraac siisid cirgu wuxuu lahaa afar afar macalin inuu usoo fariisto ayuu maxaa ahayd oo ay ahayd awal hore waktigii hore afartii macalin afarta waxay leeyihiin in conference ay usoo galaan qof walba isadiisi life usoo galo marka adiga markaad gurigii joogtid oo waxaasoo shaqo ah ilmihii uu qabanaayo kaalintaadu maxay noqonaysaa waxaa tiri hawshii macalimiinta nagu soo furatay oo macalimiinta waxbay naga hayeen markaas intaasoo macalimiintu isbedbedelayaan ma waxay u baahan yihin carruurtii in waalidkii caawiyo waa lagama maarmaan caashooy waalidkii inuu kortaagnaado ama maxaa ahayd marba cunug aad adiga la kulantid oo fiirisid cunugka waxaa laga yaabaa haddii idan adi aadan kortaagnayn waxaa laga yaabaa inuu geedkii ka baxo oo cunugaasayt in uusan ka bixin qadkiisii uusan ciyaar gelin uusan hadal kala gelin adiga attentionkaada inuu badnaado waayo waa in cunuga howlaas markuu macalinka ugu jiro waa alxamdulillah markaas waa adiga inaad ka aamustid oo macalinkaas intuu ka baxayo sugtid wey marka dambe waa in adiga aad mar walba attentionkaaga badnaada oo aad leedahay cashirkan ka jawaab ma jirtaa wax caqabada hadda oo idinka haysta in carruurtii ay la qabsadaan iskuulka ama caqabad adinka idinka haysata in carruurtii iskuulkii noocaan ahaa oo nooc cusub hore loogu talagelinoo si deg dega ku yimid ma jirtaa wax caqabadoo ilaa hadda aad dareenteen corona virus caqabada badan buu keenay sababtoo ah aabayaashii guryaha soo fariisay hooyayaasha guryaha way la qabsadeen laakiin aabayaasha shaqayn jiray ardaydiioo iskuulkooda aadi jirtay maxay ahayd mar hadday guriga soo wada fariistaan dadkii oo dhan waxa weeye caqabad weeye caqabadaasoo keenaysa adiga laftaada hawshaadii hooyo haddaan ahay dhiban inaan hawshii sameeyo wey marka macalimiinta waxay naga qaban jireen hadday anaga nagu soo laabteen caqabad weeye haddii ay waalidka ku adkaato fahamka hanaanka cusub ee waxbarasho ee hadda ka bilowday iskuullada dalkan maraykanka maxaa la gudboon inay sameeyaan waalidiinta si uusan ilmahoodu uga harin waxbarashada siyaad cali ayaa waalidiinta waxa uu kula talinayaa number one waalidiintu waxay isdejiyaan marka koowaad waxaa kaloo muhiima waalidku wixii aanay aqoontiisu saraan hadday tahay luuqadda ama hadday tahay qaabka loo isticmaalayo combuutarada waxaas inaana waalidku aanu la xishoonin waayo meesha wax lala xishooda ma yeelaan mustaqbalka carruurta weriye inuu la soo xiriiro macalinkii iskuolka uu sheego yidhahda anigu caqabadaasaa haysata ma aqaan combuuterka si loo isticmaalo waxaan u baahana qof luuqadeeda igula hadla guud ahaan waxaa muhiima inay waalidku dadaal badan muujiyaan sabar badan muujiyaan dulqaad badan muujiyaan lana wada shaqeeyo wixii caqabadana qof kasta oo ka caawinaya ay la soo gudbiyaan khaasatan iskuulada lasoo xidhiidhaan intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waanu kusoo qaadanay waxbarashada guryaha lagu qaadanayo dalkan maraykanka iyo hawsha ay kusoo kordhisay waalidiinta soomaalida intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo